xilli roobaadka deerto weliba lunkubarday roobab shalgohow un lahayna deegaanada dalka soomaaliya weliba kugubaday roobab dadkiyo duunyada ka aboobsideen baydhabo maalmo ka hor weliba haytay tookulul laakiin wakhtigan raxmadda ilaahay yaa kugubati jiditee birsho weliba fidhiya biyo roobka dadku weliba ayou ku rorayana baabuurta iyo bajaajada xilliyada iyo ka dararayaan jididka samarkaasiyo hanindeerna dheegada iyo wasagta biyo fidhiya jidka iyo osaas eta haddana magaalada baydhabo weliba ku teegana biyo yaraan dorong oo tubooyinkii biyooshaana jari weliba nagadeenahaanoo injegan dadka birsho weliba dhaansadaayana ceelalka biyoola ku helow iyo oo eritiyo ankabahayan ila baydhaba haanoo kalena weliba iyo shubadaayna dameerada biyo dhaamiyow oo fuustidii iyo ka biyaayaan lama dolar andhika maasa afartan ilama kun oo shilinka soomaaliga eh xarunta wakaalada biyo oo eh eelbiyoodka ankawiing ee dameerada iyo baabuurta booydo biyoha ku qaadayaan ya ee too mashquulsan oo weliba iyo ka jaraana safaf dherdheer taas oo sababan eh biyoogii eelka oo yaraadi i baahida biyo oo kor ankati cabdulaahi maxamed cali watiin weliba waa guddoomiyaga degmada waana ee doga beledka baydhaba weliba use ku qiib galay munaasabad ahragga lunkugooyey ceelbiyood cusub oo laku dhisi erito dambe ee cisbitaalka waanaandhow xerada ciidanka amisom ee etoobiya weliba uuse sheegay in baydhabo xilligan iyo kiyaalan ceelal tiradiio deerasa soddon eel oo haddana biyo leh haddana beledka iyo ku-teeganta biyo yaraan welina uuse ambaagay wasaaradda macdanta iyo biyo ee koonfur galbeed sidii wal unkugabda lahayti arrintan iyo weliba sidii ay angmaarayay lahayti ceelalkan maamulka kiijay diiwaan galan sisnagtindeeta magaalada baydhabo biilaan badan maybu ahaa yaa yaa ka jarta shacabka maybu biilaan badan maybu ahaa yaa magaalada tee ka jarta dadkii oo maybu ha badadan oo bedidka ha ka badadan iyo biyunga yaraadan maybu ahaa yaa kulmen marka sisnagtinda magaalada baydhabo shariida geedka aylataka qodan hoobana tarina intaaduun ogno oo nin diiwaan gelin maybu ahaa soddon ayal maybu ahaa ku dhowin madaliska darahaan oo shirkadaha biyo iyo haan hooyadaa samanfal qodan iyo haamaybo kan amisom qodii dhamanto hoodaliska dare saas had maybo magaalada biilaan badan ka jirta walaas marka maylan baahina wasaaradda macdanta biyaha iyo maybo maamulka iyo inaysa kaaladan sidii maarna biyowga silin maanan garay faylan maamul lahaay oo maarna dadka maybo biyo kufiling oon helo fadan dabcan may aaminsana in magaalada deeka ayala badan iyo kufiling magaalada dhatiiba ku qodin maybo hayaa aaminsana xaafado biyo helow iyo dhibka ka eh waana isticmaalow booyado iyo gaardameerada weliba ku mid ah xaafadda holwadaag iyo wadajir oo hadda ceelbiyoodka laku dhisi maamuladii gobolkan hamari ma ku guulaysana sidii riiga eelka godow iyo gobolkan insheene lahaayeen waana lankubahal lahay baahida biyo ee baydhabo ku jarta cali wardheere guddoomiyaga gobolka baay yaa codsaday in amisom iyo unku faa'iidayta riigan ceelbiyoodka laka godow marka amisom may ku codsadee iyo dioo riigum niinsheentay oo waltarkung niinsuubidi meelo badan kale oonaytoy gobolka ku mid ahay degmooyinka kale oo mbaahan iniyana niinka weelan kan le inka ekaan beledka naftiis dhiniyaalo hata way jare khaasatan dhinugu madi inta laku bilaa onta biyima leh biyo dhinugu nga jaraanna deerowsho bahaliska suwonna ma deeraang madi walyarko biyo yaraadan oon wiinga ku jara marka eerboorka korshe iyo hiriirikaadiyo in elko ninka godan madan koreytiya oo hadduu adin la helo lanka horreysiyo codsada fadi saas kale haddana degmooyinka kale eelal oo noocaas ah ceelkan cusub ee amisom baydhabo iyo ku dhisti ayaa koo yaraayi doona biyo yaraanta jarta dadkana ku faa'iidaysada doonaana maadaama usukiyaala xerada amisom meel andhow wasiirka wasaaradda biyo iyo macdanta koonfur galbeed usaama weliba isu ku hadalay muhiimadda ceelkan lanqodi iyo baahida shaanti muhiimadda meel la raayo eelashan lanqodahay haddiyaan walyar kutaabada maybu ah siisin ogden ciidamada amisom haddiiyo biyo dhaansadaayaan iyo i shacabka eelkii halmarmisla gala koraan markase may la raayayso eelkii shacabkii onku kaaftoomadaan oo yoona may la raayayso eel yo on goon ee yo on helan dartiya may la raayayso eelkan lanqodahay meel kastoo amisom sector three commander sector three ciidamadii roogan yalla ka qodo doona may kale kihiga meelo kale oo may la raayayso yo on roognay oo ciidamada s n a rooganna way ka qodo doona haddii ilaahay er waa soddon eel waaye eelashaas marka may faa'iidin ataa mustaqbalka may lankutabay degto deegaanadan a lankutabe haddii oon isticmaalayan shacabkana isticmaalayan laakiin muhiimaddan kuwiin maybu ah ini hanti dadka socodweynaha leeyin iyo nagata runtii eedeedan ka faraxsagna ka wasaarad ahaana may la raayayso kala shaqeey doona haddii ilaahay er shirkadda biyaha saarase ee baydhabo waliba waa warjinaay wayba ka filanaadu waytay baahida biyo ee jarta ceelalka maamulka indiiwaan galan weliba soddon eel may og meelo iyo kashal yaalaan wasaaradda macdanta iyo biyo ee koonfur galbeed dadaale iyo samayti xilliyadii jiilaalka weliba kaamamka bugtaali iyo deganyin an samaystay biyo dhaamyow laakiin wakhtigan jiilaalkii way ku bahi ilaa haddana waliba dareere booyidoogii biyowadi oo kaamamkii isku dhaafa xaafado baydhabo biyo jeeyow haddii roobabkan qubadaha lanku faa'iidaysana maydhii kora wakhtiga jiilaalka ee hadareera